الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام الإسماعيلي رحمه الله تعالى ويقولون القرآن كلام الله غير مخلوق وإنه كيفما تصرف بقراءة القارئ له وبلفظه ومحفوظا في الصدور متلوا بالألسن مكتوبا في المصاحف, في المصاحف غير مخلوق ومن قال بخلق اللفظ بال ومن قال بخلق اللفظ بالقرآن يريد به القرآن فقد فقد قال بخلق القرآن ويقولون حنساه كتاب اعتقاد أهل السنة للإمام أبي بكر الإسماعيلي رحمه الله waxau yidhi ويقuluna waxay odhanayaan أهلxadiidka ama ahlu sunada alqur'aanu qur'aankan kalaam ullahi alla kalaamkiisa waaye ayay leeyihiin غayru makhluuqin mid makhluuq ah oo la abuuray midaan ahayn waaye غayru makhluuqin yani mid la abuuray ma aha oo qur'aanku makhluuq ma ahay waa kalaam ilaahay waay kalaamka allana maadaama alla uu ka soo baxay xaggiisa alle iyo wixii uu ku tilmaaman yahay makhluuq midna ma aha ilaahayna makhluuq ma aha tilmaamihiisuna makhluuq ma aha sababtoo asaa ku tilmaaman wainahu kayfamaa si kasta oo wainahu qur'aanku kayfamaa si kasta oo tasarafa uu ugedgadoomo biqiraa'ati alqaari'i midka akrinaayo lahu qur'aanka akrinaayo qiraa'adiisa oo ugu gedgadoomo iyo wa bilafdihi iyo lafdigiisa wa maxfuudan yacnii xaal uu yahay qur-aanka mid lagu dhowray fi suduuri xabadyaalka matluwan xaal uu yahay mid la akriyo bil alsuni carabyada lagu akriyo maktuuban uu yahay mid la qoro fi lmasaaxifi lagu qoro intaasoo dhan hayru makhluuqin qur-aanku makhluuq ma aha ayb mar uu ka baxaayo kalaamullahi ma jirta si kasta u gedgadoomo oo ugu gedgadoomo biqiraa'ati alqaari'i lahu wa bilafdihi qaariga akrintiisa iyo lafdigiisa si kasta ugu gedgadoomo oo bimacnaa inuu cod macaan yahay iyo inuu cod codkiisu uusan wanaagsanayn si kasto mar walbaa waxa la akrinaayo kalaamullahi mar ay ka baxaysaa ma jirto wa maxfuudan fi suduuri qur-aanku marka uu yahay mid laabaha lagu xifdiyey mid carabyada laga akrinaayo lagu akrinaayo mid masaaxifta lagu qoro si kasta uu yahay hayru makhluuqin weyaan yni anahu kayfamaa tasarafa ay qur'aanu qur'aanka si kasta u gedgadoomo biqira'ati اlqaari uu gedgadoomo lahu ou akriyo qur'aanka oo bilafdihi uu ku akriyo wamaxfuudan fi suduuri laabaha mid lagu xifdiyo isagoo ah qur'aanka matluwan bilalsun carabyadoo lagu akriyo maktuuban fi masaaxifi masaaxiftaoo lagu qoro intaas oo dhan hayru makhluuqin qur'aanku makhluuq ma aha waman qaala qofkii dhaho bikhalqi lafdi lafdiga ayaa makhluuqa qofkii dhaho dhawaaqa bilqur'aani qur'aanka uu ku dhawaaqayaa makhluuqa qofkii yidhaahdo yuriidu mas'aladan iska fiiri marka tafsiil baa ku jiro yuriidu xaal uu markaas doonayo oo ka wado bihi lafdigiisaas hadalkaas faraahdaas oo u jeedo alqur'aana qur'aanka uu ka wado dhawaaqa qur'aanka aan ku dhawaaqaayo waa makhluuquu yidhi wuxuuna ka wadaa qur'aanka laftirkiisa markaas waxa uu yidhi faqad qaala waxa uu yidhi qofka isaga ah bikhalqi اlqur'aani qur'aanka makhluuqnimadiisa ayuu qofkaa yidhi oo wuxuu la mid yahay nin qur'aankii waa makhluuq dhahayo oo kale faqradan sagaal iyo tobnaad musanifku wuxuu uga hadlayaa qur'aanku muxuu yahay waxaa laga yaabaa in badan inay isleeyihiin oo qur'aanku waxa uu yahay maa lagu muransan yahay maxaa qur'aankii hadda loo loo looga sheekaynaa waxa uu yahay laakiin de nasiib darra waxaa keentay arrintaa iyada ah markay ummaddii ka soo dhex baxeen firaq baadiyeysan oo qur'aankii laftirkiisii oo kalaamullaahi ahaa ka murmay oo yidhi qur'aankan aan akhrisanayno kalaamullaahi ma aha markay soo baxeen ayaa culimmadu waxay u baahatay mas'aladaa iyadaa inay caddeeyaan oo ay ku caddeeyaan weliba qur'aanku inuu yahay kalaamkii allah subxaanahu watacaala ee uusan makhluuq ahayn mas'aladaani marka mas'alo muhiimaddeeda sidaa ku yeelatay weeyaan culimmadii camr bnu dinaar sufyaan bnu cuyayna iyo camr bnu dinaar iyana ay yidhaahdeen dadkii annagu aan soo gaarnay oo ataabiciintii akhyaarta ahaa waxaan ku soo gaarnay ayagoo dhahaayo alqur'aanu kalaamullaahi hayru makhluuq qur'aanka waa kalaamki ilaahay makhluuqna ma aha qofkii qur'aanka makhluuqnimo ku sheegana diinta ayuu ka baxayaa mas'aladan marka midhaheeda marka muxuu noqona awalan masaladan masale aad u muhiim ah weeyaan muhiimadeedana waxay soo baxaysaa kalaamkii alla ayay ku tacalluqdaa kalaamka allana awaamirta kalaamka allay ku xihan tahay nawaahida annagana laga reebaya kalaamka allay ku xihan tahay qisaskana looga sheekaynayo jannada iyo naarta kalaamka allay ku xihan yihiin waxa adduunyada axkaama ee naloo yani waxa ah akhbaar ah ee hore u dhacay ee alla uu nooga sheekaynayo si aan u huwaano qaadannana kalaamullaahi bay ku xihan tahay haddii la yidhaha marka maba jiraba kalaamullaahi alla maba hadlinba ilaahay ma hadlin macnaheedu marka waxay ka dhigan tahay ilaahay waxna ma amrin waxna ma reebin ilaahay subxaana watacaala wax uu nooga qiseeyana ma jirto janno iyo naarna noogama sheekaynin oo waa maxay marka waxaa jannada iyo naartana loogaga sheekaynayo dadaa iska yidhi bay noqona markaas hadda hadal dad yidhina qiimo ma laha marka loo fiiriyo haddaysan ahayn waxyi min allaahi tabaaraka watacaala ka ahaaday masaladan marka muhiimaddeedu meeshaas ayay ku salaysan tahay waxaa ka sii faracsamaya marka ilaahay subxaana wa tacaala inuu yidhi ayaxsabu اlinsaanu an yutraka sudaa insaankuma wuxuu u malaynayaa in looga tegaayo yacni an yutraka sudan ay muhmalan insaankuma wuxuu u malaynayaa in looga tegaayo baagamuudo oo aan waxba la farayninba isagoo aan amar iyo nahyi midna aan amarna aan la faraynin macna laga reebaynin in sidaa loo daynaya miyo u malaynaya xikmadda alla sidaa ma aha ee alla subxaana wa tacala wuxuu leeya maa khalaqtu ljinna waاlinsa ilaa liyacbuduun haddii kalaam alle uusan jirin marka qarabkii ilaahay iyo xikmadii alla dadka ugu abuurayna ma jirto haddii taa la waayana hadda waxaa weeyaan adduunyadii gaalnimadii baa marka ayaa ayaa ayaa ayaa muuqanaysa ayb oo nimankii gaalada wixii lagu eedeeyey yaa waxay noqonayaanba gardarra markaa ayb ilaa iyaguba bacsigay diidan yihiin abaalmarintii bay diidan yihiin awaamirtii bay diidan yihiin tan kale sidoo kale marka waxaa ku xihan iyadana in ilaahay haddii ou alla kalaam ama hadal lagu sifeeyo sifatu lkalaam waa sifatu kamaalin waa waa ilaahay kamaal ayay u tahay sifada iyada nacam maxaa yeele waxa aan hadli karin waa wax nuqsaane ku jirta wa lidaalika nabiyullaahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam aabbihiis markau la hadlaayey ama uu asnaamtii iyo uu kala hadlaayey tilmaamaha ay asnaamtu lahayn oo alla uu leeyahay ayuu ku xujaynaya oo marku garaacay oo aalihadii uu baabi'inayo wuxuu dhahaya maa lakum laa tandiquun war maa maxaad u hadli ladihiin maa lakum laa tandiquun maxaa u dhawaaqi ladihiin kownuhum ay dhawaaqa ka caajizeen ilaahye ma noqon karaan marka haddii la yidhaha marka allana ma hadlo asnaamtuna ma hadlaan dawaaye maxaa farqiga udhaxeeya marka nebi ibraahim doodda uu ku doodayo ma baatil baa marka asnaamtu waxaa wayn hadal bay ka caajiz yihiin allana wuu hadli karaa labadaa marka waa ku kala gedisan yihiin waxaa kaloo alla uu uga gedisad waxyaabo badan oo marka hadalka maqalka waxyaabahaas oo dhan ayb taas iyadu marka mas'alada marka aad leedahay alla inuu hadal marka alla usugayso sifatu kamaal ayaad ilaahay u sugtay sifada nuqsaanta oo hadal la'aantana ilaahay waad ka huftay intaasad marka aan ku garana mas'alada muhiimaddeeda xajmigaasay marka leedahay lidaalika dadka ahlu falsafada ah diinta markay baabi'inayeen waxay ka soo galeen mas'aladan laftirkeeda oo mas'alatu kalaami illaahi tabaaraka wa tacaala alla ma hadlaa mas'aladaasi ka soo galeen waana mas'aladii culummada lagu dhibay oo imaam axmed lagu xabisay darteed oo xabsigu muddada badan oo ugu jiray ninkii ma'muun la dhihi jiray oo culummada ku imtixaani jiray qaar fara badan oo ma'muun culummada wuxuu ku samayn jiray ninkii alqur'aanu kalaamullaahi hayru makhluuq ninkii dhaho jagadana waa ka qaadi jiray qaalinimada iftaha waa ka qaadi jiray wax uu u ogolaa jiray ma jirin waana xiri jiray weliba lidaalika aimo aad u fara badan baa mixnadii lagu xiray ou ka mid yahay imaam axmed ibnu xambal ou ka mid yahay abu yuusuf yacquub ibn ibraahim albuwaydi saaxibu alimaam shaafici oo weliba ninkii imaamu shaafici bedelay ahaa xalqadii uu shaafici ka kacay ninkii fariistay alimaam albuwaydi isaguna waa lagu dilay mas'aladan oo isagoo bir ku xirxiran oo dhinto xabsiga uu ku dhintay masaraa laga soo kaxeeyey baqdaadaa la keenay liajli mixnadan inuu ajiibo dadka iyadaa lagu imtixaani jiro waxaa la dhihi jiray alqur'aanu kalaamullahi miyaa mase ma aha ayaa dadka waagaas la weydii jiray waxaa kaloo sidoo kale culummo badan ay ku sameeyeen a'immada qaarkood ruwaadda rijaalu saxiix rag ka mida ayaa waxaa inta la soo xiray ayaa waxaa la yidhi ma dhahaysaan alqur'aanu kalaamullaahi alqur'aanu makhluuq ma dhahaysaan markaasuu yidhi ma dhahaayo markaasi waxay ugu goodiyeen mushaarkaan kaa goynaynaa oo dawladda mushaarkay kaa goynaysaa markaasu wuxuu yidhi wa fi samaa'i risqukum wamaa tuucaduun nacam ani risqigay korow ka imaadaay waxba ha iigu goodinin yidhi nacam ama goosta ama ha goosanin hawl adinka idin taalna marka culamaau suu ou samaystay ninkii ma'muun la dhihi jiray axmed ibnu abi du'aad nin la dhihi jiraa culamo u noqday imaam axmedna marka waa la xabisi jiro waa la dhibi jiray culammadii saxda ahayd lidaalika marka imaam axmedna sunnadou ku caan baxay markii dambe waa safray waa la iska daayay markii dambe oo kii ka dambeeyey kuwayaalkii ka dambeeya daayeen lidaalika imaam axmed raximahullah sunnadou ku caan baxay oo imaamu ahli sunnati waljamaaca ayuu noqday mixnadaas kadib ninkii axmed ibnu abi du'aad la dhihi jirayna axmedulbidca ayaa loo bixiyey oo bidco iyo qaab daro iyo khayr daro ayuu marka ayaa ayaa astaan u noqotay wahaakadaa culummada haddii ilaahay ay ka cabsadaan xaqana ay bayaaniyaan sidii saxda ahayd ay u bayaaniyaan wax adduunyo ka nuqsaamaysaa male hadday ka nuqsaantana meel kale ilaahay ka siinaya subxaanahu watacaala marka mas'aladan xajmigaas aadka u weynay lahaa jirtay mixnadaas markay dhammaatay kadib imaam axmed ibnu xambal ninkii mixnada aan ajiibin oo sugnaaday dadka waa uga socnaayo mas'aladan baa dadka lagu qiimay jiray oo wuxuu dhihi jiray imaam axmed qofkii mixnada fulaan wuxuu yidhi marka laba nin oo laga yaabo midkood inuu cilmi badan yahay kan kalena laga cilmi badnaa laakiin kii sunnada ku adkaystay oo ku sabray ayuu soo dhowey jiray wuxuuna dhihi jiray marka ninkaani mixnada ayuu ayuunan ajiibin kii mixnada ajiibana walow kaana cilmigiisa meel kasta ha jiree xoogaa imaam axmed indhihiisa waa ka dhacay nacam ayb marka masaladaas xajmiga weyn weyn ayay lahayd haddaan masalada marka usoo laabto firaqa islaamka u nisbo sheegta masaladan say ka qabaan iyo sida ahlu xadiidku ka qabaan iyo ahlu sunnada marka aan sheegno mas'aladan laba asalay leedahay labadaas asal oon la fahmin mas'aladan lama fahmi karo labada asal oo ay leedahay waxaa weeyaan horta in la ogaado sifadan kalaamka ah inay tahay sifatun qaa'imatun bidaatillaahi tabaaraka wa tacaala sifo ilaahay daatadiisa ku qumtay inay tahay taa horta in la ogsoon yaha waa lagama maarmaan markaan leeyahay sifatun qaa'imatun fii daati illaahi macnaheedu waxaa weeyaan kalaamku keligiis meel ma istaagi karo yaa hadlay haddii la yidhaha allah hadlay in la dhihi karo maxaa yeele cilmiga iyo nolosha iyo iyo kalaamku ma istaagi karaan keligood ilaa inay axad ku qumaan ma ahani idan marka haddii la yidhaahdo kalaamullaahi tacaala haddii la dhaho yacni waxaa weeyaan kalaamkaas ilaahay buu ku qumay oo allah ku hadlay oo sifo isaga sifadiisa ka mida waaye taa horta in la ogaado ayb masaladaas marka firaqdii ku dhiiqatay oo ku yacni inxiraaftay waa sheegi doonaa horta asalkaa in la garta waay oo marka la leeyahy wain axadu min almushrikiina istajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaam allaahi waa inaad og tahay kalaamkan alla maadaama loo idaafeeyey idaafadaanu inay tahay inuu isagoo ku hadlay oo sifa min sifaatihi inay tahay kalaam markaad adig ku hadasho yaa ku hadla marka la yidhaha adaa ku hadashaa lagu leeyahay kalaam keligiis meel wax ma istaagi karo ayb lidaalika sifaatka marka la qaybinayo sifa ficiliya iyo sifa daatiya loo qaybiya kalaamku wuxuu noqonayaa markaan sifatun daatiyatun buu noqonaya sababtoo ah daatada ilaahay weeyaan waxa hadalka ku sifaysan oo hadlaysahay masalada masale iyadoo mafhuum ah weyaan asalka labaad ee masaladan ay ku xidhantaha in la ogaado dhinac kale marka laga fiiriyo inaad ogaato ina allaha tabaaraka watacaala alle yatakallamu idaa shaaa wa kayfa shaaa wamataa shaaa ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu hadlayaa wuu hadlaa alle wuxuuna hadlaa markau doono wuxuu doono ayuuna ku hadlayaa taana inaad ogaatid adiga ilaahay subxaanahu watacaala inuu hadlayo markuu isagu doono markuu doonou alla hadlaa wuxuu doonana alla waa ku hadlaa dhinacaas marka laga fiiriyo sifatulkalaam waxay noqonaysaa sifa ficliyay noqonaysa sababtoo a mashiicada allay ku xidhan tahay ilaahay baa samaynaayo markuu doonowna samaynaya sifaadka ficligana waxaa la yidhaahdaa kuwa ku tacalluqo mashiicada alle subxaanahu watacaala labadaas asal waa inaad horta og tahay in alla ou mashiicadiisa ku hadlana waxaa u deliila qowluhu tacaala alla uu yidhi walamaa jaءa muusaa limiiqaatina wakallamahu rabbuhu qaala rabbi arinii andur ilayk qaala lan taraanii ilaa aakhir اlaaya wuxuu alla yidhi aayadda fiiri walamaa jaءa muusa limiiqaatina muuse marku ballanteennii uu ku yimid oo annaga meeshii aan kula ballannay markuu yimid iyo wakhtigii aan la ballannay walamaa jaءa muusa limiiqaatina wakallamahu rabbuhu rabbigiina ou la hadlay maxaa halkaa marka nas ku ah marka markuu muuse meeshii yimid iyo alla hadlay marka ilaahay kalaamkiisu markau doonou hadlayaa isagu nacam mar alle markuu doono ayuu hadlayaa war iska taruurixis oo yacnii aan marnaba kala go-aynin ma aha kalaamka alla subxaana watacaala macnaa waxaan ujeedaa hadalka alla cayn markuu doono alla hadlaya muhiimku intaas qofku inuu ogaado midda labaadna waxaa weyaan marka iyadana waxaa u daliila qowluhu tacaala alla uu yidhi waywma yunaadiihim fayaquulu ayna shurakaa'iya aladiina kuntum tazcumuun wadkur xus yowma maalin xus yunaadiihim alla u dhawaaqayo alla u dhawaaqayo xus nidaha waa kalaam waay ilaahay baana dhawaaqayo subxaana wa tacaala oo naadinayo dhawaaqayo nidahaasi goormau dhacayaana qiyaamahu dhacayaan waywma yunaadiihim fayaquulu ayna shurakaa'iya aladiina kuntum tazcumuun iyo waywma yunaadiihim fayaquulu maadaa ajabtum lmursaliin iyo maalinta qiyaamahu dhacayaa nidahaas isaga hadda ilaahay ma dhahaayo ayna shurakaa'iya aladiina kuntum tazcumuun ee wuxuu dhihi doonaa markii qiyaamaha la tago nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi haddii maalinta qiyaamaha la tago yaquulu llahu tabaaraka wa tacaala alla wuxuu odhanayaa yaa aadamu aadamow qaala aadam wuxuu odhanaa markaas labayka allaahuma wasacdayka wاlkhayru fii yadayka ilaahu waa ku ajiibay markaa kadib buu aadam markaas alla wuxuu leeyahay nebigu uu yidhi sala اllahu alayh ali wasalam fayunaadiihim alla waa u dhawaaqayaa dadkii bisawtin buu ugu dhawaaqayaa cod yasmacuhu man qaruba waman bacuda cod ou maqlaayo midka dhow iyo midka dheerba ay isku si u maqlayaan buu alla ugu dhawaaqaya subxaanahu wa tacaala xadiidkaana marka bukhaari baa warinaayo saxiixiisana waa kusoo saaray khalqu afcaali lcibaadkana waa kusoo saaray marka ilaahay inuu markau doono hadlaayo qiyaamo marka la gaaro wou hadlaya alla subxaana wa tacaala ayb nebi allah subxaana wa tacaala markii nabi muuse uu yimid falamaa ataahaa nuudiya min shaaطi'i ilwaadi اlaymani fi lbuqcati اlmubaarakati min ashajarati an yaa muusa inii ana allahu rabb اlcaalamiin hadalkaas inii ana allahu rabb اlcaalamiin ilaahay goormuu yidhi yaa muusa alla goormuu dhahay muusan dhalanin muu ilaahay sidaas yidhina ma dhihina markuu muuse duurusaynaa yimid bou alla yaa muusa u yidhi ee lama tasawuro karo muusan dhalanin ilahay inuu yaa muusa inii ana allahu rabbاlcaalamiin u yidhi soo marka wax la gartay maa ilaahay mar alle marku doono hadlayaa waxuu doonoonu ku hadlaa labadaa asalot in la fahmo mas'aladu firaqda iyo waxa ay kala qabaanna labadan asal bay ku dhisan yihiin asalka koowaad marka yaa ku dhunsan marka iyada asalka koowaad wuxuu ahaa in sifadan kalaamka alla daatadiisa inay ku qumtay taa in la ogaaday yaa ku dhunsan marka masaladan waaa ku masaladan waxaa ku dhumay muctasilada iyo jahmiyada oo dhinaca ayaa ku dhumeen labadaas firqo aljahmiyatu walmuctasilatu jahmiya markaan leeyahay waxaa soo gelaya xataa yani ashaaciradan dambe waa soo gelaya laftirkooda sababtoo ah kutubtan dambe oo ashaacirada waxaa ku taallo alla subaa qur-aanku inuu makhluuq yahay ku taallo marka nafsulkalaamay la qabaan jahmiyadu marka ashaaciradii horeta sidaa ma aysan ahayn kuwan dambe laakiin haddaad tuxfatulmuriidka ee jawharada sharxayo haddaad fiiriso wuxuu ku leeyahay qur'aankan musxafka ku yaallo in la yidhaahdo waa waa kalaamullahi min baabi almajaaz waa bannaan tahay amaa min baabi alxaqiiqa maya uu leeyahay xaqiiqa kalaamka ilaahay naftiisa ku jiro ayaa kalaamullahi ah amaa midkaan musxafka ku dhigan xaqiiqatan ilaahay kalaamkiisa ma aha haddii waa makhluuq la yidhaahdana dhib ma laha fii maqaami tacliim ardada iyo dadka culammada iyo agtooda in lagu sheego baas male buu leeyahay laakiin cawaamta in lagu sheegaa ma aha marka hunaa ayaga iyo marka muctasilada wax farqiga uma dhexeeyaan sidaa ogow suxfahayna ku taalla yacni qofkii raba marka meesha uu kalaamku marka uga hadlaayo ha ka akhristo ha ka feeriyen cidna masabida mayno ilaahan ka magangalno qof muslima berya inaan masabidano ayb waxaa iyada marka meesha ku jirto maxay qabaan marka ayagu waxay leeyihiin kalaamka ilaahay daatadiisa kuma qumsanaa muctasiladu ay leedahay marka maxaa marka kalaamkan marka yaa ku hadlaa imaanaysa waxay ku leeyihiin ilaahay kalaamka wuxuu ku abuuraa hawada ama geedaha makhluuqiisa dhexdoodau ku abuuraa warkiisa makhluuqii baa warka soo daynaya marka nacam lidaalika waxay dhaheen nabiyullaahi muusa markii alla uu la hadlaayey kalaamkiisa in wuxuu alla ku abuuray geedou ku dhex abuuray geedda ilaahay qur-aanka ku sheegay iyou ku dhex abuuray geeddii ayaa marka soo burqatay oo hadashay marka maxay diidayaan intaas ilaahay baa hadlo inay ah ayagu marka kuwaas waxay leeyiin kalaamkaanba daatada ilaahay shuqulba kuma laha ilaahay daatadiisa kumaba qumsanaan qaa'im bidaatillaahi ma ahano waxa uu yahay ilaahay marka makhluuq ayuu ku dhex abuuraa rabbi subxaanahu wa tacaala qoladaas ayagu marka waxaa lagu radiyey oo loogu jawaabay war haddii makhluuq ou hadalkan yidhaahdo waaba kufrikan ugu weyne maxaa yeele alla nebiyullaahi muusa markuu ka hadlaya muxuu yidhi alla wuxuu yidhi inanii ana allaahu laa ilaaha ilaa ana facbudnii waaqimi asalaata lidikrii hadalkaas marka geed ma dhihi kartaan macbuudka xaqa ah ayaan ahay aniga keligay icaabud yani salaada oog aniga xusuusteeda darteed salaada u tuko oo u oog waa kalaam aan ka suuroobi karin makhluuq inanii ana allahu alla lay ka suurtooda subxaanahu wa tacaala taa marka iyagu waa naqdi aayadahaasa ugu filan midda kale ahlu sunnada meeshaan marka waxay leeyihiin ayagu kalaamku qaa'im bidaatillahi waay taas marka yaa ku kala baxay muctasilada iyo jahmiyada oo dhinaca iyo ahlulxadiidka oo dhinaca labadooda ku kala baxay madhabka saxdo ahlu sunnada waxaa weeyaan ana allaha tabaaraka watacaala ana alkalaama sifadan kalaamka waa sifatun qaa'imatun fii daati illahi tabaaraka watacaala qoladan kalena maxay leeyihin daatada ilaahay shuqulkuma lo bannaankaasaa kalaamka lagu abuuraya banaanku ilaahay ku abuuraya marku doonowna abuurayaa bay leeyihin idan cindahum kalaamka alla waa makhluuq maxdi ayb asalka labaad haddaan usoo laaban oo ah ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ku hadlaa mashiicadiisuu ku hadlaa oo alla marku doono u hadlaa asalka isaga ahna muctasila waa ogoshahay asalkaas muctasila asalkaas waa ogoshaho ayagu waxay diidan yihiin kalaamka waxay ayagu leeyihiin kalaamka makhluuqa meeshaasay joogaan amaa laakiin kalaamkaanu alla mar allaala marku doono inuu kalaam ou abuuro ayuu samaynaa bay leeyihin ayagu marka hal waa ogol yihiin oo ilaahay marku doono inuu kalaamka sameeyay ogol yihiin meesha ay ku qaldameenna waxaa weeyaan kalaamkan ilaahay ma hadlee geedaha iyo hawada hadlayso meeshaa waa ku khaldameen laakiin mashiicada allou ku xiran yahay waa ku saxan yihiin meeshaas sooma jeedin ashaacirada marka meeshaan iyo maaturiidyada waa ku leexdeeno iyagu marka meeshaan marka la joogo waxa ay yidhaahdeen kalaamka ilaahay subxaanahu wa tacaala mashiicada alle kuma xirna waa kalaam nafsadda ilaahay ku dhex jiro oo marow soo baxaba aan jirinba maba soo baxay dheheen ilaahay mar alle markuu doono ma hadlaayay dheheen kalaamkiisu waa kalaam naftiisa un ku joog waa hadal isla sheekaysi un acmal ah nafsadiisa u ku jiraa warkiisa bannaankana ma u soo bixi karo lamana maqlo warka ilaahay subxaanahu wa tacaala wamaa ilaa dalik taana marka iyada waxaa weeyaan waa waa masaladaas marka ahluxadiidkii iyo ashaaciradiiba isku khilaafsan oo ashaaciradii marka mashiicada waa diidan yihiin ahluxadiidkuna waxay leeyihin ilaahay kalaam qaa'im bidaatillahi buu ku hadlaa mataa shaaa buuna hadlaa markuu doono ayaguse mataa shaaa ma hadlee waxaan mashiicaba ha sheegin ay leeyihin ilaahay markuu doono hadlaa waa diidan yihiin ashaaciradoo dhan safka wada mar saasay marka ay qabaan yani wii yani madhabkan ka hadlayna anagu madhabka madhabka sida uu qabo sidaa weeyaan labada masalena waa khaldantao iyagana waxaa lagu radiyey alla marka uu yidhi nebiyullaahi aadam iyo xawaa marka u dhawaaqayo ee uu yidhi wanaadaahumaa rabbuhumaa alam anhakumaa can tilkuma shajara waaqul lakumaa ina ashayطaana lakumaa caduwun mubiin markuu alla sidaa dhahayo wanaadaahumaa rabbuhumaa markuu alla lahaa aadam oon la abuurin mau ilaahay warkaas yidhina aadam oo aan la abuurin oon ruuxdii la gelinin miyuu alla aadam u dhawaaqayn ma aan u dhawaaqin ee alla wuxuu aadam la hadlay markuu dembiga galay ka gadaalo alla la hadlay soo ma jeedin aayadihii waywma yunaadiihim fayaquulu ayna shurakaa'iyo aladiina kuntum tazcumuun iyo walamaa jaءa muusa limiiqaatina wakallamahu rabbuhu iyo kulli waxay daliil u tahay ilahay markuu doono inuu hadlaayo iyo xadiidkii muslim ku sugnaa saxiixa ahaa ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu yidhi habeen salaad subax markii la tukada kadib calaa itri samaa'in samadoo roob soo da'ay xala oo kaloo roob da'ay kadib yaa markii salaada subax laga baxay ayuu nebigu yidhi atadruuna maada qaala rabbukum alleyla caawa ma ogtihiin rabbigiin wuxuu yidhi ma taqaanaan buu yidhi caawa wixii alla uu yidhi markaasayna allah warasuulu aclam markaasu wuxuu yidhi rabbigiin caawa wuxuu yidhi asbaxa alyawma min cibaadii mu'minun bii wakaafirun bilkowkab wakaafirun bii mu'minun bilkowkab anuu addoommadeyda maanta saaka waxaa saaka soo waaberiistay mid aniga i rumeeyey kowkabkana ku gaaloobay xidiga sidoo kale mid aniga igu kufriyey oo xidiga rumeeyey labadaasi u kala baxeenuu yidhi amaa man qaala mutirnaa bifadli illaahi ninkii yidhaha ilaahay fadligiisaana lagu roobeeyey fadaaka mu'minun bi kaafirun bilkowkab wa amaa man qaala mutirnaa binawi kada fadaaka kaafirun bi mu'minun bilkowkab saasuu yidhi maxalushaadkan uga jeeda waxay tahay atadruuna maada qaala rabbukum caawa rabbigiin wuxuu yidhi ma ogtihiin buu yidhi hadalkaa nebigu waxau sheegay in habeenkaas alla uu yidhi ayuu sheegay ee inta aan nala abuurin oo bani aadam la abuurin inuu ilaahay yidhi maaha hadalkaas macna maxaa waqti buu ayuu nabigu u sheegay calayhi salaatu wassalaam ayb marka masaladaas iyadaa marka waxaa weyn mas'ale ay ku faaruqeen ahlu sunnada ayb ahlu sunnada iyo ashaaciradu ay ku kala duwan yihiin weeyaan taa marka iyada saa in loo ogaado ayb amaa muctasilada ayagu kalaamulahi waa leeyihiin laakiin min baabi majaazi udhahaya waxay leeyihin kalaamka alle markuu doonou sameeya hawadaasu ku samaynaya geeduu ku samaynaya meeshuu doonuu ku samaynaya ayb kalaam alle maxaa u dhahaysan haddii la dhahana waxay la mid taha oo kale inay naaqatullaahi oo kale hasha ilaahay sow lama dhihin naaqatullaahi saasoo kale waa ay kuleeyihin waxay la mid tahay beytullaahi ilaahay gurigiisa saasoo kale waa ay kuleeyihin laakiin waxaa loogu jawaabay arrintaa iyadaa naaqatullaahi iyo beytullaahi iyo kalaamullahi waa kala duwan yihiin waxayna ku kala duwan yihiin kalaamka keligiis ma istaagi karo shaygu hadduunan keligiis meel istaagi karin ilaa inuu axad ku qumo ma ahane axadkaasuu sifo u yahay soo ma garanin cilmi meel iska hayhaabaya ma jiro ninka haddii marka cilmiga nin ninaa ku sifaysan maalan waxaad leedahay maalan alimaamu nawawiyu caalimun imaamu nawowi waa caalimaa tiri cilmigii yaad u nisbaysay imaamu nawowi ma dhihi kartaa marka imaamu nawowi cilm caalim waayo asagoo wax cilmiga ku sifaysnayn suuroobi kartaa waa waxaan suuroobi karin sababtoo ah cilmigan waa shay aan markaas aan asagoo keligiis istaagi karine u baahan inuu cid ku qumo u baahan yahay saa darteed haddii la dhaho cilmullaahi kalaamullaahi xayaatullaahi nolosha alle waxaa weyn alle unbay sifow tahay amaa laakiin shaygu hadduu keligiis istaagi karo oo qumi karo waxaa weyn markaas idaafadu waxay noqonaya ama idaafa milkiya idaafa oo milki darteed loo sheegay ama idaafa takhsiis loo sheegay ama idaafata tashriif ayay noqonaya marka la leeyahy marka naaqatullah hashi ilaahay waa min baabi atafdiil waa la fadilaa halaha kale ayaa laga fadilaa ee maahan ilaahay inay hashu tilmaan u tahay maaha sababtoo hashu iyada keligeed waa istaagi kartaa soo wax la garta maha marka taana marka a'immada ibnu khusayme iyo kayrkiisba waa caddaynaa in a'immadii salafka taas ayagu marka nimankan taa ayaa loogu jawaabay mas'ale kaleo marka waxaa jirto firaqdu marka qaarkood waxay qadaanba kalaamka allah subxaanahu watacaala wax walba oo dhulkan lagu hadlaayo inuu kalaamullaahi yahay iyadana waa madhabka ugu baatilsan waa mas'alada laga aamino oo waxay leeyihin markaan kalaamullahi aan leenahay bimacnaa waxay ka dhigan tahay axad kastoo hadlo hadalka uu ku hadlaya kalaamullahi qoladaasna waa qoladii markaan qadarka ka hadlaynay jabriyada ahaydoo ayagu dhehaysay ficil kastoo adduunka ka dhacaayo waa ficilkii ilaahay dadkii dhihi jiray waxay leeyihin hadal kastoo adduunyada ka dhacaayo waa hadalkii allay leeyihi lidaalika waa ku gabyeeno waxa uu yidhi marka kullu kalaami albariyati kalaamuhu sawaa'un calayna nasruhu wa nidaamuhu war kastoo adduunka lagu hadlo gaali muslim waxuu doon ha hadlaane waa hadalkii ilaahay bay dhaheen isku mid waayo gabayada iyo geeraaradaba nasri iyo nadmiba waa isugu keen mid ilaahay unbaa ku hadlaya madhabkaasna waa abdalu lbaail sababta waxaa ka dhalanaysa gaalka warkiisa in ilaahay warkiisa waayo la dhaho waana khalad warkan gaalkaa ku hadlaya sababtoo gaalka ku tacalluqay oo qaa'im bidaati lkaafiri ayb amaa asaga faruurtiisa iyo carabkiisa ilaahay baa ka dhaqdhaqaajinaya dabcan taa iyadoo mas'ale macruuf ah qolo kale ayagu waxay yidhaahdeen kalaamullahi macnuhu waxaa weeyaan iyaguna marka ayb alfayd alcaqli waa mutakalimiinta falaasifada ah qofka caaqilka ah maskaxdiisa waxa kusoo dhacdhacayo ee yani caqliga aadka u daranoo marka yani caqliga jabbaarka ah iyo fikradaha kusoo dhacaya kalaamullahi abay leeyihin kuwaas ayagu muslimiin maba aha waa dadka saabi'ada iyo nimankaas ku ku madhabka abay ahayen khulaasada marka aduu masaladan seed adii maxaa laga rumaynaa qur-aanku inuu kalaamullaahi yahay غayru makhluuqin inuu yahay oo aan makhluuq aanu ahayn iyo inuu alla hadlaayo in allaha yatakalamu mataa shaءa kayfa shaءa ilaahay soo doono iyo marku doono inuu hadlaayo bikalaamin ou ku hadlaayo kalaam kalaamkaasoo sawd iyo xaraf ka kooban kalaamkaas oo sawd iyo xaraf ka kooban sababtoo inuu sawd iyo xaraf ka koobnana waaa ka koobmo waxaa u daliila xadiidkii tirmidi rasuulka calayh الsalatu wasalaam uu yidhi laa aqulu alif laam miim xarfun walaakin alifun xarfun walaamun xarfun wamiimun xarfun muslimiintana iskuma khilaafsano aliflaamiim yaa ku hadlay haddii la dhaho ninkii yidhaha aliflaamiim ilaahay kuma hadlin de maba la doodaynaba kaas diinka ilaahay ka baxyay hadduu yidhaha aliflaamiim ilaahay baa ku hadlay oo ogolahay hadda waaye nebiguna wuxuu yidhi aliflaamiim inay saddex xaraftahow sheego ayb marka alle xuruufta wau ku hadlay marka ayb kayfiyada oo uga hadlay allah aclam anaga garan mayna dabcan kayfiya ma sheegi karno sawtna ilaahay waa ku hadlaayo xadiidkii baa ku daliila yunaadiihim bisawti nebigu yiri alla waa u dhawaaqayaa dadkii bisawtin cod ayuu ugu dhawaaqaya sawtku waaba la sheegay imaamu lbukhaarina waa sheegay khalq afcaalilcibaadkuu ku sheegay wuxuuna tilmaamay ilaahay sawtkiisa inuusan shabihin sawtka makhluuqa soo wax la gartay maaha marka alla markuu sawt ugu hadlaayo sawtkiisa kan makhluuqa ku shabihi mayo ayb intaa marka iyadu marka maxaa sawtka loo diidaa marka oo kutubta ashaacirada aad ku arkaysa mar walba ilaahay waa hadlaa ay leeyihin kalaam kalaamka alla waa macnan waaxidun qaa'imun fii daati illaahi in kaana hadduu marka inta hadduu carabi yahay in kaana haduu yahay carabiyan fahuwa qur'aanu haduu cibraani yahay waa tawreed hadduu suryaani yahay waa injiil marka waxaa weeyaan sawd ma aha xaraf ma aha laa yatajaza ma qaybsamo kalaamka ilaahay waxaasay daldalayan maanta kalaamka alle inuu qaybsamaayana ad waxaaba sheegayba nebiga calayh salatu salaam qur'aankan kalaamullaahi wa markaasaad waxaad leedahay qara'tu lqur'aana bacdahu qur'aankan akriye qaar ka mida qur-aankii qaybtiisaan akriye qayb soo maaha ayb marka waxaa weeyaan qur'aankii ajzaa'i qayb iyo meelu ka bila meel ku dhammaada u leeyahay allana markau doono hadlaya dabka sawdi xaraf malena de adilada ibdaalinaysa waa waa soo sheegnay oo waad aragteen nacam amaa warkan ay leeyihiin waa hal macno kalaamullaahi macnan waaxidun ay leeyihiinna halka macnaada macnaheedu wuxuu noqonayaa qur-aanka iyo tawreed waa isku mid ayagaaba yidhiba waa hal macno oo aan qaybsamaynin oo aan waxu kala qaybsami karin haddii af carabi laga cabirana in cubira bicarabiyatin haddii laga cabiro luga carabiya qur-aan waay haddii luga cibraaniya laga cabirana waa tawreeday idan tawreed iyo qur-aanku waxay ku kala duwan yihiin keliya luqada cindahu cinda marka waa wareer soomaali waa taasi marka sax ma ah ayb taas marka waxaa weeyaan iyadu marka masaladan meelaha ay adraafta ay le intaan waa ka badan tahay marka muhiimka waxaa weyaan inahan un in laga ogaado lagu soo koobo dadkan hadda annaguda caqaa'idka ashcariyadaan u diriraynaa dhahaya oo masaajidda ku akrinaayana dadka waxaanay u akriyaan sawd ma aha ilahay kalaamkiisa xaraf ma aha ilahay alla kalaamkiisa kalaamka ilaahay waa nafsi bay kuleeyiin kalaam nafsi amaba jiri karaan yacni hadduu jirana waa inuu muqayad yahay wayaquuluuna fii anfusihim in la yidhaa haddii kalaam nafsiya ou jiro wax naftaada ay iskula sheekaysato haddii kalaam waayo la dhaho hadde nin kastaa salaadda waa ka buraysa ilaa dad yar ma ahani ogo maxaa yeele nebigu wuxuu yidhi salaadda laguma dhex hadli karo soo maha ninkii inta allahu akbar yidhaahdo qalbigiisa ka sheekaysto waa hadashay haddii la yidhahdo khalaas salaadaada waa burta diyaa tukanayo marka ninku hadduu naagtiisu yidhahdo waa furay oo qalbiga ka dhaho ma guntadayo furiinkaas ilaa u afka uga dhawaaqo soo maha kalaamka ilaahay marka ma ahan kalaamku yacni wax qalbiga ku jira kalaam mudlaqa laguma tilmaami karo waxaa kaloo kalaamku inuusa inuusaa yaha caddaynayo nuxaadda oo dhan markay kalaam tacriifinayan maxay dhahaan waa lafdiga alkalaamu huwa lafdu lmurakabu lmufiidu bilwadci allafdu waa laga bildhawaaq waxaan lagu dhawaaqin kalaam ma ah cinda nuxaad lugawiyiinta kalaamunaa lafdun mufiidun kastaqim ismuhuma ficlun uma xarfun ilkelim ibnu maaligna saas watuu ku bilaabay bacda almuqadama alfiyadiisa ayb iyagu marka kalaam nafsi ayaa jiro agay xaggay u cuskadeen akdal nin la yidhaahdo nasraani ah oo gabyi jiray oo gabdhaha muxsanaadka qadfi muxsanaadka qadfi jiray gabay ay u nisbeeyeen baa wuxuu leeyahay waxay dhaheen ina alkalaama lafi lfu'aadi ina alkalaama lafi lfu'aadi wer kalaamka waa wax qalbiga ku jira wainamaa jucila alisaanu calayhi daliila qalbiga carabka wuxuu ka tarjamaa qalbiga ayuu wixii qalbiga kugu jira unbuu ka tarjamaa maana kalaam waa midka qalbiga ku jira luqawiyiintiina waxay dhaheen markii la goobay gabaygaas oo laga raadiyey dawaawiintii carabta waa laga waayey ibnu khashaab ibnu khashaab ninkii la dhihi jiro luqawi ahaa saasuu yidhi markaan diiwaanul aqdal iyo meelahaas un waa kala anaabi gabay jira ma bacd naasna bacd alculamaana waxay dhaheen ina alkalaama ma ahna ina albayaana u ahaa iyagaa ina alkalaama ka dhigin marka mas'aladan in laga tago aayaadkii axaadiistii aqwaashii a'immadii selafka laga tago ee luqawiyiintii ahluislaamka laga tago ee la daba orda akdal annasraani nasaaradoo la og yahay inay ku dhumeen mas'aladan kalaamka waxaa weeyaan in laga doono xaggaas waa aad waa dhib aad u badan kutubaha ashaaciradana gabaygaas lagamaba waayo gabaygaas iyo istawaa bishrun cala alciraaqi min gayri sayfin wa damin muhraaqi maba laga waayo marka waxaa kalaamku hal macno waayana waxaa diidaayo de hal macno maahanoo walaa taqrabu zinaa iyo waaqiimu salaata isku macno ma noqon karta waa laba macnoay kale tahay arrintaan see nafahamsiiyaa la yidhaha shaacirada arrintaan iyadaa nahyi iyo amar say isugu mid u noqon karaan jawaab dadka qof qanciso muqnic ah waa keeni waaye marka lidaalika culamada waxay dhahaan manhajka ashaacirada fii mas'alati alkalaam in la suuraysto keliya ayaa waxay kaaga filan tahay inuu baatil yahayba kalaamkaas wax tasawurkiisuba qaab daran yahay warkoodo dhanna wuxuu isagu biyo shubanaa marka ugu dambayso warkii muctasilada oo qur-aanku waa makhluuqo isagu biyo shubanaa baajuurina arrintaas waaba caddeeyo tuxfa uu ku caddeeyo isaguna an iyo burdaha sharaxiisa burdaha markuu sharxayo low naasabat qadrahu aayaatuhu cidaman axyasmuhu xiina yudcaa daarisa rimami markuu gabayga beydkaas uu macnaynayo ee macnihiisu uu yahay nebiga qadarkiisu iyo hadday isla ekaa lahaayeen mucjizaadkii la siiyey nebiga magaciisa haddii lagu dhawaaqo waxaa soo noolaan lahaa lafaha baaba'ay warkaas oo quluwiga badan uu ku jiro yani macnaa nebiga mucjizadii la siiyey iyo isaga hadday isku dhigmi lahaayeen yaa moxamed haddii la dhahaba meydkii boqolaal sano ka hor dhintay waa isku soo istaagi lahaa marka halkan waxuu yidhi marka ishkaala imaanayo waxaa la dhihi karaa mucjizada ugu weyn oo nebiga la siiyey waa qur-aanka qur-aankiina see nebi moxamed uga fadli badan yahay oo nebigii iyo iyo iyo qur-aanka yani nebi maxameda fadli badan see loo dhihi karaa haddii ishkaalkaas yimaado waxaan uga jawaabaynaa buu yidhi qur'aanku waa laba qur'aanu yidhi u fiirso warkaas qur'aanku waa laba qur'aanu qur'aan la akriyo qur'aanun matluwun midkaan la akrinayo dhulka yaali iyo qur'aan ilaahay nafsadiisa ku jiro oo kalaam nafsi oo alla oo nafs ahaan kaas dambe marka wuxuu yidhi midkaan dambe oo kalaamka nafsiga ah iyo nabiga kalaamka nafsigaa fadli badan sababtoo a midkaas waa qadiimu yidhi qadiimka iyo waxa cusubna qadiimkaa fadli badan ayb waa iska kalaami mogta waa kugu qancinayaan waa sii wadi wa amaa midkaan dhulka yaale la akrinaayo oo musxafka ku qoran asagu ma ahanuu yidhi waa xaadid oo yidhi xaadid waa makhluuq macnaheedu ayb ma ogtahay marka nebigaana ka fadli makhluuqna nebigaa ugu fadli badnaayo taasaan u xallinaynayo billahi calaykum laba qur'aanaa jirta yaa loo sheega qur-aanku halaan ku ogeyn hadhow diin cusubaa dadkaan wataan baa dadka laleeyahay yaa diin cusub wata ninka laba qur'aanaa jirta dhahaaya maa diin cusub wato mase waxaa diin cusub wata ninka war qur-aanku waa kalaam alla tahay ayb halna marka waa inaan ku fahamno waa lagama maarmaan waxay tahay qur'aanka mucjizka ah horta waa keena qur'aanka mucjizka oo nalagu cajzi geliyey oo cid la imaan kartaa ma jirta layidhi kaa waayo ma midka nafsiga ah miya mase midkaan aan akrinayno billahi calaykum kan aan akrinayno soo maa see makhluuq loo dhihi karaa marka allana uu leey subxaana watacaala qul lain ijtamacat اlinsu wاljinu calى an ya'tuu bimili hada اlqur'aani waa la tacriifina waa lishaara qur'aankan oo kale jin iyo insi kulma ha wada aruuraan ha isku aruur ha kulmaan hadday kulmaan jin iyo insiga calىa an ya'tuu bimili hada اlqur'aan qur'aankaan oo kale inay la yimaadaan laa ya'tuuna bimili asoo kale ma keeni karaan carab laguma xujaynin qur'aan aysan weligood maqlin oo ilaahay nafsadiisa ku jiro ee waxaa lagu xujeeyey carabi midkaan ay maalin walba nebiga ka maqlayso kaasoo kale keenayo shayga noocaas oo kaleana waa wax alle un markaa ku hadlay ilaa hadduu makhluuq ku hadla waa isku dayi lahaayeen carabti sooma lidaalika kalaamkan ay leeyihiin qur'aankan muxuu yahay marka la yidhaha cibaara can kalaam illahi kule qur'aankan annaga noo qoran wuxuu cibaaro ka yahay oo laga soo tarjamay ilaahay warkiisa alla hadalkiisa taas waay ma ku dhahayan cibaara can kalaam illahi kule cibaarat can kalaam illah waa cabiritaan la cabiraayo ilahay kalaamkiisa oo yaa cabiraayo ama nebiga ama jibriilaa cabiraayo oo ilaahay marka ma axad wax ka cabiro u baahan yahay asagaaba hadli kareen micdoo wax iga cabir muule adiga haddii lagu yidhaha warniga wax nafsadaada ku jiro kama ma cabiri kartid aan kuu cabira aniga waxaa la leeya war ninkaanu niyo laknaa haysato lakna lakna carabta waxay dhahaan yani qofka yani fasaaxada aan lahayn oo carabkiisa oo yani iska aan aftahanka aan ahaynaa la yidhaha marka haddii la yidhaha anaa kaale khudbadaha kuu akrinaayo adigu ma taqaanid anaa ku hadalkaad rabta anaa kuu cabiraayo dadka kaa kaa gaarsiinayo war nuqsaan nuqsaana ninkaas ku jirtaa laleeyahy soo maa fa kayfa ilaahay looga cabiraa marka warkiisa kalaamkiisa ayb marka madaahibtaas baatilkaa dadka la rabaa marka in diin looga dhigo oo maalin walba idaacadaha laga difaacayo waxaan difaaci karin lama difaaci ayb khulaasatlqowl marka sidaa weeyaan aayaadkii xadiidka saasay tilmaamayaan labadaas asalayna ka farcamaayaan labada asal marka labada asal marka ashaaciradu ayagu marka qur-aanku inuu qaa'im bidaatilahiya waa ogol yihiin inkastoo kuwan dambe laftirkeeda ay wax ka qaab qabaan haddana laakiin taa ay waa ogol yihiin madab ahaan midda dambe oo inuu mashiicada alla ku tacalluqay diidan yihiin baynamaa muctasilada mashiicada alla waa ogol yihiin waxay diidayaan asalka kale ee inuu qur-aanku daatada all kalaamka alle inuu daatadiisa ku kumayo ayb marka saasay marka u kala waxaysayin firaq kalena waa jiraan laakiin intaanan ku gaabinayna haddana masaladan marka waagii hore qur'aanku muxuu yahay kalaamullah baa lagu gaabsan jiray hayru makhluuqin in lagu daro waxaa sababtay nimankan markay la soo baxeen qur'aanku waa makhluuq markuu bilowday yaa culimmadiina waxay u baahdeen inay ku daraan hayru makhluuqin inay ku daraan oon looga harin alqur'aanu kalaamullah bis inaan looga harin suaal gartay ma qur'aanka inaan loo alqur'aanu kalaamullah bis inaan lagu gaabsanine hayru makhluuqinna la raaciyo si ahlu bidcada loo khilaafay lidaalika ninkii ku gaabsada meeshaas marka ee yidhahdo alqur'aanu kalaamullah ayaan joogaya aniga bis makhluuq waayana ma dhahaayo hayru makhluuqinna waayo ma dhahaayo ayaguna imaam axmed iyo culammadii salafka aaday nimankaas aad dusha uga tuureen waxaana madax u ahaa nimankaas ayaga nin la dhihi jiray ibnu shujaac atalji ibnu shujaac atalji ayaa uu ahaa waaqifiyiinaana la dhihi jiray oo waxaa weeyaan marka waxaana loogu bixiyey waaqifiyiin waxay ka istaageen ay ku joogsadeen alqur'aanu kalaamullahi intii ay culummada salafka ku ijmaaceen oo kalaamullahi ay ku dareen hayru makhluuqin ay ku dareen ayay ka gaabsadeen ay joojiyeen ay diideen marka qolada ayaguna marka qole waxay kamid ahayn qolooyinka baadiyeysan ay ku jireen ayb ibnu shujaacaasa marka ayaa la sheegaa iyo rag kale oo noocaas lahaa ayaa jiray ayb marka de waxaa weeyaan firaqa iyo usuushooda waa masaa'il la daraaseeyey oo kutubulcaqaa'id laga daraaseeyey firqo walbaana magaca ay leedahay iyo usuusheeda iyo waa culummadii salafka waa caddayn kutubtooda ay ku caddeeyeen wixii dabcan yimaado oo gadaal ka yimaadana firaqdaas unbay usuul iyo juduur ay ku yeelanayaan oo culummada dambe xaggaas unbay gelinayaan sida badan laakiin marka waxaa anagu aanan maqlay waxaa la yaableh marka qof mas'aladan iyo masaa'il aan ku dhuusanayn haddii maanta dhan layska yaraa waaqifii waayo haddii la waaqif hadda macnaheed qofku inuu fahamsan yahay waaqifiya waxaa la yidhaha dadka ku gaabsaday alqur'aanu kalaamullah oon hayru makhluuqna dhihin makhluuqna aan dhihin muctasiladiina ma raacin iyo jahmiyadii waxaana ma raacin ahluxadiidkii ereygii meel dhexay uga soo hareen hay saasay salafku u yaqaaneen ninkii marka macno kaloo jeebkiisa isagu inta u keensado hadhow marka dad ku tiimbareeyo oo yidhaah fulaan waaqifii fulaan kadaa fulaan waaqifii fulaanna waa waa saas fulaan waa waxaas waxaa weeyaan marka waa bayn aljahmiya walmuctazila nimanka masaladan bayn aljahmiya waahli sunna nimanka ugu dhexeeyaa la yidhaha nacam sideedana qofka waxaa fiican oo cilmi ku hadla haddousa cilmi ku hadli karinna khayrun lahu an yascuta oo waxaa la yidhahdaa culammada ay dhahaan takallam bicilmin cilmi ku hadal aw iskut bixilmin warniyow cilmi ku hadal ama dulqaad ku aamus nin dulqaad badan aamusaaya noqon nacam hay ayb marka waxaa la yaabla caqaa'idka salafka haddaan la daraasaynayn aan aqoon inta usuusheeda aan loo yeelanaynin oo hadhow marka asmaa la yska bixiyo hadda haddaan jahmiye u bixiyo cidaan usuushii jahmiyada waafaqsanayn haddaan maanta dhan jahmiye yidhaha ma saasuu ku noqonama saa ku noqon maayo marka qofku waa inuu ka fiiriyo nabigana calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qofkii nin muslima ku tuuro shay uu beri ka yahay oo uusan ku sifaysnayn ninkii ku sifeeyo ilaahay subxaana wa tacaala marka radqat alkhabaal ayuu alla subxaana wa tacaala uu ka uu ka wara uu ka waraabinaya oo jahannama cusaaratu jahannama ayuu ayuu qofkaas helayaan oo abaalkiisa uu noqonaya calى kuli xaal o kama qaala salى اllahu alayh ali wasalam muhiimku waxay tahay marka walaa tanaabazuu bilalqaab ayuu alla yidhi alqaab in laysku nafsiyo laysku tuurtuuro ma fiicno qof walbana ilaahay wuxuu ula kulmaa wuxuu ictiqaadsan yahay ictiqaadkana waa laysku sheegi karaa war ictiqaadkan waa qalin ictiqaadkan waa saxsan yahay waa kan kutubtii salafka laakiin masaa'il aysan salafkii aqoonin oo cusub ama masaa'il salafku si u yaqaaneen oo si kaloo dambe loo keenay waxaa weeyaan qofkii qof ahlu sunnada uga saarayo isagii baa wuxuu noqonaa min aladiina faraquu diinahum wa kaanuu shiyacan kullu xisbin bima ladayhim farixuun sababtaa waxaan dadkii aysan salafku dadka ku qaybinin iyo dadkii ku qaybina isaga marka masaladan saddexdaa firqadaas ayaguna waa jirtay oo waaqifyada la dhihi jiray waxaan aad u naqdiyo shaekhulislaam ibnu taymiya kitaabkiisa la yidhahdo atisciiniya kitaabkiisa la yidhahdo atisciiniya ayuu ku naqdiyaan ninkii hadda marka isagu sidaasi ka duwanaa jirta dhahaayana de waxaa laga rabaa inuu kutubtii ahlucilmiga uu ka keeno salafkii culummadii dambe inaad ka keento hadhow marka dadka aduu usuulay degsadeen hadhihin adna usuul ha dejinin jeebkaa kala soo bixin cid loo dhaafaayo ma laha yacni barnaamijkan caqiidada waxaa weeyaan haddii adiga qofku waafaqsani oo wax ku soo daro caqiidada waa inaad dhihi karta yac salaam waa khalad ood uga naseexay karta haddii qof aan adiga ku waafaqsanayn khalad markau galana inaad saaftaadii la baxda keliya ma aha insaaf dadka in lagula dhaqmo naftaadana inaad ka insaafto waa daruuriya lagaba maarmaan wey ayb wuxuu leey wayaquuluuna waxay odhanayaan ahluxadiidka alqur'aanu qur'aanka kalaamullaahi weeyaan waa kalaamka alleh hayru makhluuqin makhluuq ma aha qur'aanka wainahu qur'aanku kayfamaa si kasta oo tasarafa uu u gegadoomo biqiraa'ati alqaari'i qaariga akhrintiisa lahu ou akhriyo qur'aanka wa bilafdihi ou akhriyo lafdiga qur'aanka uu ku dhawaaqayo si kasta uu gegadoomo wamaxfuudan xaal ou yahay qur'aanku mid la xifdiyo fi suduuri lagu xifdiyo matluwan xaal ou yahay mid la akhriyo bilalsuni carabiyada laga akhriyo maktuuban xaal ou yahay mid lagu qoro fi lmasaaxifi masaaxifta hayru makhluuqin waay mar kasta qur'aan sababta waxaa weeyaan ha fiirinin adiga musxafkan wuxuu ka koobmaa waxa ku qoran qad iyo warqad waaye hadhihin qaddan iyo warqaddan waa makhluuq waa la og yahay laakiin qadan iyo warqadan shayga lagu dhigay waxaan qorani oo meesha ku qorano maktuubka muxuu yahay kalaamullahi calaa nin markuu qur-aanka akrinaayo maxaad leedahay war sawdkaaga iyo adiga codkaaga makhluuq waay allah abuuray laakiin waxaaad ku dhawaaqayso shayga malfuudka ah ee aad ku dhawaaqayso waa maxay kalaamullahi baa laleeyahay maxaa yeele kalaamka alla kalaamka waxaa loo nisbeeya axadkii ugu horreeyey oo ku dhawaaqay hadda adaad adigu gabay imru-ulqays aada soo qabsato ood halkan ka akriso haddii la yidhaha war kalaamkan yaa iskale yaa ku hadlay warkaan imru-ulqaysaa ku hadla laleeyahay ee lagu dhihi ma adaa ku hadlaayo adiga muballiq un baa tahay maahane warkan asalkiisa qur-aanka marka adigu muballiq un baa ka tahay dadku maad gaarsiinaysaa maahane asalkiisii hore kale adiga warkaaga ma noqonayo mar walba macnaha meesha ku jira saas waay qur-aanka marka qalbiga lagu xifdisan yahayna maxaa la odhanaa adiga xifdigaaga makhluuq laakiin shayga maxfuudka ah ee la aad xifdisan tahay kalaamullah maxaa yeele asalku masderka ayaa marna waxaa laga laqbeeyaa ismu mafcuul marna waxaa laga laqbeeyaa ism ahaantiisa loo laqbeeya masderku marka oo min baab alxadad yani ficilka dhicitaankiisa marka laga hadlaayana dabcan shaygan makhluuq oo noqona marka allafdu markaa tiraahda lafdii bilqur'aani makhluuq oo kale aniga dhawaaqaan ku dhawaaqayo lafdiidan masderkan ah haddaad u jeedid dhaqdhaqaaqayga iyo waxaan aniga aan aan samaynayo haddaad u jeedid warkaaga marka war mustaqiima hadaasaa ujeedid haddii sidaa aadan u jeedin oo aad macnihii ismu mafcuulka aad u jeedido lafdii bimacnaa malfuudii aad u jeedid kan aan aniga ku dhawaaqaayo kan aan ku dhawaaqayo shayga aan ku dhawaaqayo haddaa ujeedid markaas haddaa tirahdid lafdii bilqur'aani makhluuq adoo ujeeda malfuudka bijahmi baad noqonaysaa lidaalika saasuu u tafsiiliye imaamka oo u qoro ogaada musxafka waxa ku yaal ka waran haddii lagu yidhaha waxaad leedahay qoraalka iyo waraaqaha iyo qadda makhluuq amaa shayga maktuubka ee la qoray kalaamullahi saa in loo kala imaam albukhaari baana aad u kala caddeeyey masaladan imaam axmed waa diidi jireen in laga hadla masaladano lafdii bilqur'aani makhluuqna ma ogolayn lafdii bilqur'aani hayru makhluuqna waa diidi jire sababta waxaa waa dhihi jira waxaan waa erey lagu soo gagamban karo maadaama laba macno oo u kala kaco maadaama lagu soo gamban karo jahmiyadiiaa jaranjaro ka dhiganayso isaga marka saas u xasmiyey imaam albukhaarina xukunka mas'alada ayuu meesha iyadaa marka oo uga hadlay mas'alatu lafdina xaggaas ayaa marka macnaheedu iyo qaabkeedu sidaas ayuu yahay ayb waana mas'ale culimo badan iskumaan dhaafeen waayo imaamu albukhaari iyo maxamed ibnu yaxya duhli oo sheekhiisana ahaa bukhaari labada waxbaa kala qaateen waa goyn iyo isgoyn iyo aad u fara badan baa dhex martay labadooda ilaa markii dambe bukhaari oo u cararay tuulo khartanka la dhihi jiray halkaas marka ilaahay uu bariyey in haddii ilaah haddii noloshu khayr ay ii tahay noolay hadday geerida khayr ay tahan ilah idil buu yidhi meeshaasuuna ku dhintay mas'aladan lafdii bilqur'aanidaana keentay oo asal u ahayd imaamu lbukhaarina mas'alada waaba kala caddeeyey qur'aanka kalaamullahi hayru makhluuq way shayga la akrinaayo makhluuq ma ahan oo qur'aanka laakiin dhawaaqaada adiga makhluuq way warkiisa imaamu lbukhaari aad u cad yahay khalqu afcaalilcibaadkoona ku cad yahay laakiin xoogaa tanaafus iyo marka maadaama imaamu lbukhaari naysaabuur markuu yimid yaa shuhradii iyo caannimadii uu ku haystay ninka la yidhaha duhli ayu ayaa xoogaa yaraatay oo dadkii waxaa weyn imaamu albukhaari intoodii badnayd qaatay marka waxaa weyn marka tanaafuskaasaa galay marka imaamkan lidaalika marka culammada marka waxay yidhahdeen tanaafuska culammada laga waayi maayo ilaa dad ilahay unaxariistan taas marka masaladaas iyadana halkaasaan uga baxay waman qaala qofkii yidha marka dadka qaar ba hadda waxay ku leeyihin oo kitaabkan qur'aanka hadday lo cunto oo ay lodaas laqdo waxaan leenahay kalaamka ilaahay baa lo caloosheeda ku jira hadda ka isaga waxaan leenahay de sidaana loo kala dhigaayo waxaa weyaan isaga waxaan weydiinaynaa qur'aankan sow qad iyo warqad un uma aragtid adiga qashin ma lagu tuuri karaa qur-aanka inta qof qashin ku tuura ka waran hadduu yidhaha awalba qad iyo warqadu ahaa ardul kufaar in loola safro musxafka waa la diiday siuusa gaalada gacantooda ugu dhicin oo aysan u ahaanaysanin haddii meesha kalaam alle uusan jirin maxaa gaalada gacan yowsa u gelin loo leeyahay maxaa loo leeyahay qashin ninkii ku tuura waa kufrina maxaa limaada loo dhaha marka waxaa weeyaan warqadaan iyo warqadaan dabcan waa makhluuq laakiin shayga ku qorana anaga ka hadla waxaan la qoray asalkoodii waa maxay kalaamullah marka saa qofka inuu ogaado waman qaala qofkii yidhaahdo bikhalqi lafdi lafdiga abuuristiisa qofkii sidaa dhaho oo lafdigu waa waman qaala qofkii yidhaahdo bikhalqi lafdi lafdiga abuuritaankiisa bilqur'aani lagu hadlo lafdigaa ku tacallujinaysaa lagu dhawaaqo yuriidu xaal ou rabo ninka qofkaasi bihi warkiisaan uu kala jeedo lafdiga ah alqur'aana oo u jeeda qur-aanka faqad qaala bikalq qur'aan ninkaas khalq qur'aan waa yimi halkaa marka waxaa ku jira hadduusan u jeedin laakiin qur'aanka ee uu u jeedo xarakaatu lisaanihi iyo markaasu jahmi ma aha ninkaas khalq qur'aanna ma aanu dhihin marka masaladan tafsiilkeeda iyo hadalkeeda dhinahaas ayaa ugu muhiimsan waana waxay ka mid tahay masaa-isha ugu waaweyn dadka qaar waxaa laga yaabaa inay yidhahdaan masaladan maxaa intaan looga hadlaa zamankan maba joogaanba layskuma haysto waxyaaba ka muhiimsanaa jiro yacni waxaan leenahay wax ka muhiimsan male masaladan sababtaa masaladan waxay ku dhisan tahay diinta annagu aan rabno inaan noolayno awaamir iyo nawaahi bay ka kooban tahay awaamirta iyo nawaahidina kalaamka ilaahay wa horta annagoon kalaam allaba rumaysnayn maxaanba diin u dadaalayna qofka marka waxaa weeyaan hadduu dadaalaayo oo maalan ama naftiisa ou ilaahay u bixinaa dartiis ama uu salaadii ku dadaalayo ama qira'at lqur'aan ku dadaalaayo markii loo sheego aayad qur'aan markii loo sheego fadaa'isha aayaddaas ilaahay u sheegay qofka waa rumaynayaa niyadiisana wuxuu aad u gelinaa marka sow ku dadaali lahaa waajibkan uga soo bixi lahaa maadaama ilaahay uu la hadlay ninkan isagaan oo arrinkaan uu kala hadlay wabilahi towfiiq wsal allah wslam ala nabina